kulanti wacan ku soo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka ee raadhiyo cadaado mar kale kulanti wanaagsan waa talaado taarikhdu waxay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha sagaalaad ee sebteembar labada kun sagaaliyo tobanka qodobadaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre mar kale ayuu kulan la qaatay saaxiibada beesha caalamka ee soomaaliya waxyaabihii laga wada hadlay ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqonaya dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in ay bilaabayso bixinta kaararka aqoonsiga in arrintaasi codad ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo mas-uuliyiin ka hadlaya madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare waxuu cabasho ka yahay amni darre xilligani soo food saartay hirshabeelle dowladda ayuu ugu baaqay inay wax ka qabato isagoo arrimahaasi ka warbixinayana barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqonaya daacish oo markii ugu horraysay ka hadashay howlgalladeeda soomaaliya hogaamiyaha daacish oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobadaasi kuwa kale xubintii kalamaan gabagabada waxaad maqli doontaan in aqoontu badato laga baxa jaliga oo ciraadkan baroobay
waa heesta gunaanadka barnaamijka ee u diyaargarooba dhegeysiga barnaamijka falanqaynta wararka ee raadhiyo cadaado mar kale kulanti wanaagsan saaxiibayaal aynu ku bilowna barnaamijka falanqaynta wararka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyr ayaa kulan la qaatay saaxiibada beesha caalamka ee taageera soomaaliya waxa uu kala hadlay sidii taageero buuxda ay u siin lahaayeen shacbiga soomaaliyeed lacaga gaaraya sagaal boqol oo milyan oo dollar oo ay gacanta ku hayaan islamarkaasina ay u qaataan macaawin ahaan shacbiga soomaaliyeed ayuu kala hadlay sidii loo maamuli lahaa kadib markuu kulanka soo gabangaboobay waxaa ka horbixiyey mid ka mid a agaasimayaasha oo kulankani ka qaybgalay lana socday habka ay wax uga socdeen kulanka ay wada qaateen ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale wakiiladani ka socda beesha caalamka tanna waxay daba joogtaa safaradii uu ra-iisul wasaaraha ku soo maray galmudug iyo koonfur galbeed oo uu ku soo arkay soo dhegaystay madaxdii maamulka haysay dhibaatooyinka ka jira marka waxay ahayd inuu uu mar labaad uu la fadhiisto internationalka ama saaxiibadanada caawinaadda bixiya uu jiheeyo sida ay ugu qaabka fiican uu u arko inay mucaawanada soomaaliya siiyo soomaaliya waxaa ku baxda ku dhawaad sagaal boqol oo milyan oo dollar oo ay maamulaan hay-adahaasi tan ugu horreysa ra-isul wasaaraha aada uu u rabay inuu ugu adkeeyo saaxiibada waxay ahayd in ay dowladda legitimacy ay siiso waxyaala laga qabanaya soomaaliya iyo midda labaad oo ah inay agshiga ay gaarayso dadkii loogu talagalay mucaawanada aysan qarashaad iyo ku baxayn marka waxay ahayd kulan aada u fiican internationalkan way soo dhaweeyeen waa markii labaadu la kulmaayo safiirada ayuu la kulmi jiray laakiin dadka mucaawanada tooska u maamula ra-isul wasaaraha markii labaad un la fadhiisana waay intuu uu ra-isul wasaaraha ah marka waa arrin aada fiican waxaa loo jeediyay baahida ka jirta koonfur galbeed iyo baahida ka jirta galmudug oo isku wada mid ah ee soomaaliya ee dhan ay ka jirto annagoo og inay dhaqaalaha waddanka na soo gala uu yaryahay ku tashanayna marar badan waxyaalaha infrastructure layidhaaha ama iskuullada ahaato ama caafimaadka ahaato aan ku talagelayno caawinaadeena siyaan saaxiibadanada ee soomaaliya saaxiibada la ah haddana waxaa muhiima inay dowladda ay fara ku leedahay jihaynayso qaabeynayso meesha laga rabo ay dowladda dari karto marka waa un reframe in lagu sameynayo fikirkooda in la bedelo oo ayagana ay ka fikiraan sidaas inay dowladdu ula jaan qaadaan oo ay ula shaqeeyaan aad ayay ugu riyaaqeen horta way uma- ay uha- eh, way ugu hambalyeeyeen ra-iisul wasaaraha dadaalka faraha badan uu geliyey eh, bilihii ugu dambeysay uu waddanka dhex socday oo eh, nabadeyntana ka shaqeynayay oo eh, dhageysanayay maamulada eh, gobollada iyo degmooyinka ka jira iyo madaxda maamushaba marka waxay aada ugu faraxsan yihiin in maanta ay eh, dowladdanadii ay gacan toos gacan saar toosa la leedahay eh, maamulada eh, eh, gobolka ka- eh, de- eh, waddanka ka jira Eh, dhagaysanaysana wadaniinteeda waxay rabaan ayagoo markaas isticmaalaya asxaabta eh, nacaawisa inay gacan ka siiyaan si laisulagu jiheeyo laisula jaan qaado eh, dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada eh, waddanka jira waxay aada ugu ammaaneen eh, ho- eh, guusha laga soo hoyay s m p-ga oo hadda eh, safarkii ugu dambeysay hadda shirkii ugu dambeysay etoobiya ka dhacayo wasiirka maaliyadda wasiirada maaliyadda ee maamul goboleedyada isugu yimaadeen in ay soomaaliya la siiyey inay ay ay qeyb doora eh, qeyb fiican ka qaadanayso ay hore u socoto Eh, taas aad iyo aad ayaa loogu ammaanay ra-iisul wasaaraha iyo iyo xukuumaddiisa barnaamijka falanqaynta wararka ayaa dhegaysanaysaan dowladda soomaaliya waxay sheegtay in la bilaabayo bixinta kaarka aqoonsiga agaasimaha madaxtooyada soomaaliya fuurisada ayaa arrimahaasi ka warbixiyey waxa uuna sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabayn doono sidii ay dhikaaro ay u heli lahaayeen shacbiga soomaaliyeed doonaa bal ee sanadkan intuu dhammaan sanadka kale bilaawgiisa inaan bilaawno hawshaas wasaaradda arrimaha gudaha hawshii waa wadaa bolisigi waa la waxeeyey arrimihii la baraa mar marka haddii arrintan aan bilaawno runtii waxay noo noqontaa guul weyn soomaaliya taariikhdeena arrima dhinaca dhaqaalahaasaan sheegay dhinaca caafimaadka dhinaca shaqada all this marka maanta arrinkan aan isku nimid waxaa waaye arrin la xiriira runtii dhinaca aydiga ah inaan caalamka aan la jaan qaadno inaan tusno africa oo dhan maanta saacaddan la joogo dalal badan africa laga dabaaldegaa oo loo dabaaldega aydiga soomaaliya kama harayso agaasimaha guud ee madaxtooyada soomaaliya ayuu ah oo ka warbixinaya kaararka aqoonsiga soomaaliya oo loo sameynayo shacbiga soomaaliyeed odayaasha dhaqanka magaalada cadaado madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayay ugu baaqeen in uu soo celiyo maqaamkii muqdisho ay lahayd islamarkaasina waa maqaamka ay lahayd magaalada cadaado islamarkaasina ay uga fadhiyaan xaruntii baarlamaanka ee uu magacaabay
madaxweyne ku soo dhowow waa kuwan reexaysilaba halkaa fadhiya odayaashii iyo waxgaradkoodii fadhigooda cad ahaa waxaannu kuu sheegaynaa inaanna hore uga qayb gelin dib u heshiisiin haddana aan uga qayb gelin doorsada aynu ku qabgelayn dhismada galmudug aanu uga qabgelayn ayadoo nana ka dawayn wixii adiga madaxweynaha aadna siisay waana wilhayn cid nagu mutasha uu aanu keenana ma jirto waxaan intaa ku caddaynaynaa halkan waxaa fadhiyaa sulda- waxaa wa sudaankii reexayo sulaan weeye madaxweynahaanu leenaha madaxweynaha hadalkaas madaxweynaha weeye madaxweyne shacabka adi baanna wax dhibaatada naga tirsana ma jirto ballanna waa noo qaaday iyo qoraalna siiday ful ayadii
waxaan rabnaa in madaxweynaha aan u sheegno oo uu maqlo oo jawaabta ku aadan uu ka soo saaro waxaan rabnaa madaxweyne meeshan waxaa fadhiya odayaashii dhaqanka reer xaaji salaamaan qaybta cadaado oo suldaan cali suldaan axmed nuur uu hogaaminaayo Een, waxaan rabnaa xaruntii baarlamaanka ee ayraboorka cadaadood asagoo reer xaaji saleebaan sale- eh, suldaanku horkacaya aad ku siisay xaruntii baarlamaankaan kaaga fadhinaa cadaadaan kaa sugaynaa soo dhowayntaadaan isu diyaar garaynaynaa waxaan rabnaa saleebaan waxay kaa sugayaan iyo reer cadaado xaruntii baarlamaanka sida aan shareecada ku naqaano ama maadiga ama diiniga midda rabtaba haatee ninka mas-uulka oo sharadu ka goodo khaasatan madaxweynaha wixii uu ku hadlo oo af qowl ahaan ugu hadlaahno waa dikareeto wixii uu qoraana waa dikareeto madaxweyne ra-iisul wasaare ra-iisul baarlamaan inkasta dhammaan idaa- idaarada ku jirta dowladda ummadda soomaaliyeed u sheegayna dhammaantood ka wada hadlayna anigu waxaan dareemahayaa ka saleebaana haddaan gar daranay oo nala qaban karaa madaxweyne annaga waxaan ku leenahay oo xaqiiqada dhabtaa bay tahay annagu hadalkaaga waxaa weeye dhaga shubnoguma gelin meel cidlaa nagama marin aariya nama marin life si life oo la yaqaanaad noola hadashay ayadaana ku qanacnay waa annagu dowladnimaana ka soo horjeedin midnimada ummaddaana ka soo horjeedin dhismaha galmudugaana ka soo horjeedin midna kama soo horjeedno waxaan rabnaa weliba inaan hormood u noqonnaan rabnaa weliba waxaan rabnaa mataqaana inaan nafteenna iyo maalkeenna siaan shalay ugu bixin aan ku bixinaan rabnaa laakiin waxbay dadku waa kala gar qaataan galmudug waxbay qaybsanaysaa qabaa'ilasa koob iyo toban qabiil annagu qabiilkanna waxbaan wada qaybsanayna waxaan wada qaybsanaynana waxa weeye waxa aan xaq u leenahayna waa naqaan waxaan xaq u lahaynna waa naqaanaa aad iyo aadaan madaxweyneha codsanayna walaalaha soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa intaasaan qabnaa haddii aan ku gardarannahay soomaaliya ayadaana qaban doonta cid walba meeshaan soomaaliya waa u dhantay shantii beeloodaa galmudug u dhan oo wax loo qaybsaday cid walbaana qaban kartaa sooxad garata ma annagu qabiil ma nebcin reer hebel ma nebcin markan hirshabelle madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa waxa uu cabasho ka muujiyey amni darre xilligani ka jirta een hirshabelle iyo in halkaasi amnigeedu uusan ahayn mid la isku hadlayn karo waxa aan ka hadlayno o dhan waxba lagama qaban karo haddaanan amniga wax laga qaban annaga hirshabeelle haddaan nahay culays amni oo aan wax badan qarsannay oo aan wax badan qarsannay oo aan la tacaalnay oo aan la tacaalnay ayaana fuula hadda wuxuu soo gaaray meel aanan qarso karin howlgallada ka socda shabeellada hoose waa dad soomaaliyeed waa dad walaalaheena in cadowga laga dulqaado raalliyaan ka nahay laakiin cadowgii shabeellada hoose lama layn waddanka kama bixin annagoo noo soo guuray halkaanuu nala joogaa waad ka warqabtaan dhacdooyinka ugu dambeeyey oo ka dhacay balcad waad ka warqabtaan dhacdooyinkii ka sii horreeyey waxaan ugu baaqaynaa dhammaan intii arrintaas saamayn ku leh laga soo bilaabo dowladda dhexe ilaa lagu keeno tuulada qofka ku nool inaan ka wada shaqayno sidii amniga wax looga qaban lahay marka arrinta koowaad oo saldhigga u ah oo dowrka dowladda laga rabo waa amniga inay sugto arrinta labaad oo dowladda laga rabo ha ahaato federaal ama ha ahaato dowlad goboleed waa inay wax ka qabato kaabayaasha dhaqaalaha waa inay jidadka wax ka qabato waa inay kanaalada wax ka qabato waa inay buundooyinka wax ka qabato waa inay dekadaha wax ka qabato arrintaas ayada ah waatay saaxiibayaal qaybihii dambe ee barnaamijkan ayaan isla soo gaarnay markaan xubinta xiisaha badneeda kala maan
kuwana raadiyan hilowa antin daga baa dhoobeen jeey cara jinaala na gumban ka waraabna qoryeeday na garhanka anna kurtu wara ni shay ma amiri an ka waraabna wir ay yar kor shabeela hoose masana warada aayal saaq nabadu inta ku mala ma ba jirte wadii mar riyo maxaa ku dhacay dalku idad shay diintiis furgaan ee duunyada nool dawli imbaxanaaye wardaneeyo dawli imbaxanaaye war-iisul wasaaruhu markuu tegeye maxaa aadan isaaq inuu kuntubayra sheekh kacab ugu diidantihiin war-iisul wasaaruhu bakooloo ka yimid markana maxaa geeyaa ka raacday war meesha bugta iyo balaayadu ka dhacdo lagu baaba'aa waa qoryooley mas-uuliyiinta dowladduna waxay yidhaahdeen shabaab baa shacabka laayay shabaabna waxay dhaheen amisom baa dukaysay
kalanqole kafbabariti saatirikam hadaa khabartay walay anoo khiya saatirikam wargeedkii kalamaan abi axmeda ku soo biiray karjoogtuu markii horeba ka ahaa war wuxuu doonaa ahaade wallaahina gabarkoo furka badasine war meesha bugtii bacdu ka yeertay waa shabeellada dhexe burundina waxay tidhi ciidan badanoo nagala dilay war reer kalamaana waayahan bugtiga bacdu way jirtay ayaantaanna wayba soo badatay ee allaha naga badbaadiyey balidhegaysta soomaalida qof waliba xuquuqdiisa qaaskaa in qallooc la geliyiyo qashqashaada neceba misna ruux qaxootiga maatida qalfoofka ah kuna loogu qoray shaqo ama quud la yidhi sii bareer iyo ku xaday qalin noona soo qoslaayo alla qabaya badana soomaalida qof waliba gaadiid qulqulayuu ku qulsado dantiisiyo waduu qaada jecela misna ruux wax qarax loo lahya maal arbada iyo miina qariyo badanaa waraaqaay kan baraambura baalla waa ku dhiftay wallaahi casag afkaani lagu kabi war adigo gabaygaa orodada xataa waa taqaan warnimada shirki galmudug madaxweyne farmaajo ay ka qayb galaya oo soo xidhay ayaan maqlo madaxweyne xaafna waa ula socdaa la yidhi war nabadiino walkurigi galmudug nkadhaligalahanwan galohaye war xaafuwaakii qarafaan xilkasi kumaalgaara ugu wareejiye tush miyuu yidhi maka laabtay waryaada waxaa la yidhi warkaagoo isburshaahay gebigiis ma bannaana misna been madaxweyne isagoon tegin booska ummadii ku bilaabay oo ballantuu shalay qaaday beritoona fuleyne axdigii ka baxaaya uma baahna dadkaana ilaah uu ka badbaadi galmudug waiska bisteeda baratanka xilkudoonka baarlamaanka codkiisa ha ku soo bixin maanta war goolkii galmudug maanta goolkiisuu soo qaatay waryada makana fiicana waayo wasiirka amniga qaramudug walaa waa loo magacaabo fiicana waayo warnimayo nin odaya reer muduga ayaa maalmahan oo dhan wuxuu maqlayay galmudug istadaya maamul oo dhisaya galmudug istada heshiis loo qabanaya galmudug istada madaxweyne dooranaysa markaas baa wuxuu yidhi markaas baa wuxuu yidhi magacan galmudug bisteeda xaggeenna looga keenay kaasaa bele naga raacday waradayaas galmudug bisteeda hagu ku arka kalamudug astid madaxweyne waa ka dhigayna mataqaana koryo kor war madaxweyne lugta gareen maanta oo kale laba kun toddobiyo tobankii ayay ahayd markii hirshabeelle loo doortay war almadaxweyne alruuhi alkoonfur galbeed alaadan saransoor muqdisho roogeen sheegtay beentu warya war madaxweyne qoorta garan weli galmudug looma dooran beentaan iska dhaafayaan sidii xabad kaninaya idin laqine war musharaxiinta galmudug wasiirka hore arrimaha gudaha cabdiraxmaan eedawada kamid a war kamaal guud taale miyaadan aqoon waryaraanka nabad iyo noolo calijaab ku jira isagu musharax miya war awowgood la gubeega war ma haysaane madaxweynayaashii faraha badnaayo kismaayo xilli gareen iyo seeraar gareen iyo sayid axmed dhuxul arrintoodu meel xun bay eega kada taaganta war beenta iska dhaaf dowladda kuweyt waa joojisay dhuxushii kismaayo laga dhoofi jire markii hore goroola ka arasay ala gorooba ka nagatay war weli wadamo badan oo carabta ayaa loo iibgeeya ayaa layidhi dhuxusha saarna lacag badan ayay ka helaan war warkaan naga dhex gelinine madaxweynayaashii huway isu arursanayaa baa layidhi waagii la gubiyey waryaa naga hub badan war jubbaland inay degto haddii la rabo oo maar gareen madaxweyneha laga dhigo war meeshaan gareen madaxweyne looga dhigin nabadiiyo nolol inay degto ma ogola warnimada wasiirkii hore howlaha gudanjire saalax wuxuu yidhi luuqadda lagula hadlo xayawaanka iyo midda lagula hadlo siyaasiyiinta waxaa run dhow buu yidhi midda xayawaanka warnimada wasaaradda xanaanada xoolaha maa loo magacaaba ninkaas war wasiirka arrimaha dibadda xaaskiisa ayuu u sameeyey xaflad soo dhoweyn ah xaasku macarow uga maqnahay afka anile ku qabi ambri codka waa jecela abay ma fianti maadhow itoobiyaanku gabdhahayna ma guursadaa warnimada war ma haysaane nin iskaabula asiriintiisu gabiyey waryahan naxman ha naxman waa joognaa war hanmaan warkiinaan sheegaya hay dhegayso sariiri ay adaa saami iyo iyaha sawjaba eh adigaan sunuug iyo lahayn sooriya iga dhiibe adigaan sunuud lacaga iyo biilna iga sugine adigaan sakdii dhexe markaan salaloho untooso sawd aan la filan iyo markaan hadallo saysayro sirahayga aan baahin oo ii ah saaxiibe saamalaylka fiidkiiyo haddaan soofagelinkoo dhan adigaan su'aal iyo xaggeen loo socdaa dhihine saddexnaa ka wacnay haddaan sannado sii joogo samir iyo dulqaad iyo lahow dumarku waa seefe iskaabulow eedaysanow ma sariirtaad aadaysatee sida taas war maahane iskaabulow iridugu ooy war iskaabulow door wax kama taqaana dhegaysta jacayl lagu fogaadaa hadduu faa'iido dhalinayo anaa faraha ciidda u gashaday faaludhigidiise ha yeeshee fataalnimo ka qaad ruuxaan faaniye fiyooraha adduunkiiyo markaan fooxa kugu sheegay dadba inaad firiidkiisa tahay filatay goortaase dumaruguma fiicnid ee anaa lagu kaafalay war waa furi miyaa tidhi war maya qaati oo ka taagan yahay pinwarya pinwarya aniga ambaro khaatira markaa joogna waa jecel waa dhehaysaa war war ma haysaane madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi xildhiid garoonkii berbere ee milatariga imaaraadku dhisay waxaa loo bedelay buu yidhi garoon shacab oo heer caalamiya war muuse cilma diidin annaga ogeyn siduu u doonaye ma nabadiyo nolol baa imaaraadkii ka cayrisay naw war qaranka somalia somalilan adeer wuu madax bannaan yahay naw naw khula dee anaka waa didine mali tiri mali oquli mamnuuc way shacab laakiin fad sara baatiyeen war wararkii dibadda ayaa la soo gaaray qowdhan maxay tahay wuxuu sheegayo waryaaqaaniya meel kasta waana tago madaxweyne waa raabataan anina waa jeclaadhe madaxweyne marka hal mar waa dhehaysaa kursigaas waa shakaye madaxweyne madaxweyne qoli dhace hakuwada ha iski dhaha guud ahaan waxaa intaa ku dhan barnaamijka falanqaynta wararka tan iyo kulanti dambe heesta guranaadka barnaamijka nabad cay
adunkii balaayada ku xasuusta boqorkee baryadii ilaahay watanuur ku baxaye barakee alloo xamar bixisada dhacaysiyo ma aan waxa ka soo hara adunkii balaayada ku xasuusta boqorkee baryadii ilaahay watanuur ku baxaye barakee alloo xamar
wata afrika ugu dheer wabiyada butaace ilmaaneeye beeraha rogbarwaaqo inaan hay wata afrika ugu dheer wabiyada butaace ilmaaneeye beeraha rogbarwaaqo inaan hay watabiixi kabantu si balaaday maanteed watabiixi kabantu si balaaday maanteed watabiixi kabantu si balaaday maanteed watabiixi kabantu si balaaday maanteed waxabaaka ii filay shacabkana kacaygiyo burburkayga neceebo waaba aygu dhibayo birmadkii dadkayga wogiyii daweeye kaalaya bulshadana waxabaaka ii filay shacabkana kacaygiyo burburkayga neceebo waaba aygu dhibayo birmadkii dadkayga wogiyii daweeye kaalaya bulshadana
in aqoontu badato laga baxa janiga oo ciraadkan baroobay aqoon lagula soo baxo in aqoontu badato laga baxa janiga oo ciraadkan baroobay aqoon lagula soo baxo adanagu barbaarshiye bimiyo mudane adanagu barbaarshiye bimiyo mudane adanagu barbaarshiye bimiyo mudane adanagu barbaarshiye bimiyo cashoora addoonkii balaayada ku xasuusta boqorkee baryadii ilaahay wa ka nuurka baxaaye barakey allou xamaar bixisaga dhacaysiyo ba'a waxa ka soo hara addoonkii balaayada ku xasuusta boqorkee baryadii ilaahay wa ka nuurka baxaaye barakey allou xamaar
isbedel nabada dhaxdan dadkayga ugu baaqa bannaanka hantida u taal intii layska boobila isbedel nabada dhaxdan dadkayga ugu baaqa bannaanka hantida u taal